guddigan xilkiisa ugu muhiimsan waa laba waxyaabahaas marka laga soo tago xilka ugu muhiimsan waxay tahay in uu diyaariyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan kara oo dhala hay-ad dastuuri ah oo beddesha kuwa wakhtigoodu dhammaaday kadibna markaas doorta madax markaad dhankaas ka fiirisid waxaan ka shaqaynaynaa arrimo siyaasadeed waay waxaan nahay dad siyaasad ka shaqaynaya dhanka kale waxaan leenahay waajib kaas ka soo horjeedo oo cagsigiisa ah oo ah inaan noqonno xukaam dad garsoorayaal ah oo la rabo inay u cadaalad falaan dhammaan dadka u tartamaya labada aqal iyo madaxtinimada dalka oo aynaan ayaga si gaara midna uga xagin oo cadaalad falno qaybta labaad oo aan rabno inaan ku ilaalino kalsoonida doorashada in aysan noqonin mid la musuq maasuqay ama si gaara ay cidi ugu tafarfashay waxa waaye waxaa joogi doona goobjoogayaal caalami ah iyo kuwa wadani ah oo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ka imaan doona goobjoogayaashaas waa la diyaariyey xeerarkii ay ayaga lagu nidaamin lahaa iyo sida ay ku tegi lahaayeen goobaha codbixinta ka dhexayso haddii ay tiro bataan sida shifti loo gelin lahaa wax kasta waa laga sii fikiray